markay sax wey arrintaas waa xaqeed shacabka joogan waa ka xaqisan kartaa toddoba saac ee mar bay soo weerareen eel xoog lay kusoo weerareen waan ka warhaynay marka waa loo diyaar garoobay boqol iyo toban qof bay ayaga xaggooda sii qabti lagu soo gaartay yaa yaa loola soo tabinhayay annaga raggana meeshaan si joogana waa ka badnayn oo diyaar baan ahayn si xoog laa loola diriray dagaalku wuxuu socday muddo saddex saac iyo weliba wax la jira ah ilaahay falligi wayna jabeen wayna carareen oo waa lee waa garatay marka khasaaraha dagaalkaasi dhinaciina intuu leegyahay dagaalkana waa laba nin oo dhalinyaro ah oo adigu dhaawac fudud ah oo haddana isbitaal taallo ninna waa fuud oo fara yar bay wax yar ka gaareen waa nabad qabdaa dhaga xagga annaga alxamdulilah diyaar baan ahayn goodadna waa ku jirna difaac baan ku jirna iyaga maxaa khasaare gaaray kow iyo toban ruux baa khasaare gaartay oo hadda mataqaanaa saddexna duurkaas laga keenay sideedna halkan hortaba oo xerro afkeeda yaalaan dadka shacabka oo reer ceelwaaq baana qaaday dhiisiga waad weydiin kartaa ceelwaaq oo daanguureed iyo dadka shacabka oo reer ceelwaaqna waad xaqiijin kartaa shacabkii baa duugay waxaad ii sheegtay in tirada ay idinku soo weerareen ay boqol kor u dhaafaysay marka intaa dhimata maaha intii kale xaggee hadda ku sugan yihiin nimankaas gaadiid baa marka hore magaalo afkeeda u yaalay oo dhanka tukad ceelwaaq ka jirto oo waddahaas dama say ku imaadeen haddana meel la yihahda dhaara oo soddon iyo shan kilomitr loo jirto yay kuwa hoos ka yimid iyo ayagiiba meesha ayaday degan yihin hadda inay ku sugan yihiin baa xanada dhabta aan hayna yay yay tahay haye marka xaaladda xerada ay soo weerareen hadda waa sidee xeradu okay waaye marka hore ciidan xoog laa sii joogay kadibna waa lasii laba jibaan waa la xoojiyey waxaa weeye alxamdulilah boqol kiiba boqol waaye xerada waxaa weeye waa sidii mataqaana ay ahaan jirtay iyo si kasii daran waaye waxaa weeye waqti saacdo ka dambeynayay xabadda bilaaban kartaa diyaar baa loo yahay waa waa felayna anaga gurmadkanagana waa yimid ayagana kooda waa sugaynaa